Roob xooggan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimashada toddoba ruux iyo burbur hantiyadeed ayaa ka da-ay magaalada muqdisho sida uu xaqiijiyay maamulka gobolka banaadir daadadka roobkan ka dhashay ayaa dumiyey ku dhowaad sagaal guri halka waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho uu soo gaaray burbur saalax cumar xasan afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay roobkan xalay abaarihii toddobadii fiidnimo iyo toban daqiiqo waxaa magaalada muqdisho ka bilowday roobab xoog leh kaasi oo socday ilaa iyo afartii subaxnimo ee saake roobabkan ayaa geystay khasaare naf iyo mid hantiyeed inta la ogyahay waxaa ku geeriyooday toddoba qofood oo laba ay dumar yihiin waxaa sidoo kale ku dumay ilaa iyo sagaal guri oo ku kala yaala degmooyinka magaalada muqdisho waxaa sidoo kale guryahooda ay biyo ugu galeen qoysas gaaraya ilaa iyo laba boqol oo qoys waxaa ku burburay lix waddo oo laami ah oo muhiim u ah isku socodka magaalada muqdisho maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar ayaa tan iyo xalay waxay ku hoolanaayeen sidii loogu gurman lahaa dadka iyagu saameynta ku yeeshay roobabkii ka da-ayay magaalada muqdisho waxayna ku guulaysteen inay gurmad u fidiyaan qoysaska ee guryahooda ku dumay iyo kuwa guryahooda ee biyaha ugu galay guud ahaan maamulka gobolka banaadir waxaay baaq u dirayaan shacabka soomaaliyeed ganacsatada intaa eebba waxsiiyey in ay isku gargaaraan islamarkaana ay ka feejignaadaan saadaasha laga bixinayo in labada beri ee soo socota roobab uu ka da'i doono magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya sidoo kale maamulku wuxuu ballanqaadayaa in juhdi fara badan uu ku bixin doono sidii markaasi magaalada muqdisho isu socodkeeda iyo nadaafadeedaba dib loo soo celin lahaa saacadaha soo socda maamulka gobolka banaadir ayaa wado sidii lagu xakameyn lahaa khasaaraha ay geysanayaan daadadka ka dhashay roobkan iyagoo bilaabay dadka xaafadaha qaar ku go'doomay inay ku soo qaadaan gaadiid awooda inuu maro biyaha